حبي في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخ الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين muuqbaahiyaha janaalka wararka alkataib al akhbaariya ayaa baahiyey xalqada labaatanaad ee silsilada mashruuca qaybinta sakada xoolaha oo sanadkan laga qaybiyey dhul ballaaran oo dhaca koonfurta iyo bartamaha dalkeena soomaaliya qaybtan ayaa waxaa lagu soo gudbinayaa deegaanka barbaare ee wilaayada islaamiga ah ee baay oo sanadkan si habsamele loo qeybiyey sakada filimka ayaa waxaa ku daawanaysaa xoole isugu jira ar iyo geel oo la siinaya dadka allah subxaanahu watacaala amray in la siiyo haddaba waa kuwan qaar ka mid a dadka la siiyey oo la hadlay kanaalka wararka alkataib al akhbaariya iyagoona ugu mahadceliyay xarakada mujaahidiinta al-shabaab أخ الإسلام
baar baar madax ku biyaa masaakinta waa la siyahay irin siyahay yeek farax waay farax أخي في الله abdi ibrahim hasan irin zakawada la gibiyaa hawlo zakawada la gibiyaa irin cid cid u rasan أخ الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخ الإسلام لا تجزع فإني أمين muasasada warbaahineedda alkataib gaar ahaan garabkeeda al akhbaariya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay si talantaali ah u baahinaysay silsilado taxno ah kuwaasoo lagu soo gudbinaya sakada xoolaha ee sanadkan hijiriyada taasoo ay ka faa'iidaysteen dad badan isugu jira fuqro iyo masaakiin
والحب اجتمعنا ونفعنا المودة ما بقينا فينا تبايعنا على الإقدام حتى يقوم الدين مرفوع الجبين كتبنا عهدنا بدم زكي بأن نحيا على الإسلام دينا تبايعنا